Ujeedka munaasabaddan ayaa ah in Jaamacadda Daaha faraceeda Kismaayo ay ardayda fasalka laba iyo tobnaad siinayso muraajaca. Munaasabadda ayaana waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare dhigta, macallimiin, mas'uuliyiinta maamulka jaamacadda, iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, waxaa munaasabadda hadallo dhiirrigelin ah kasoo jeediyay marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda Daaha faraceeda magaalada Kismaayo.
ardaydana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo ay ka faa'iidaystaan waxaa jira arday badan oo aan ka faa'iidaysanin barnaamijkan oo sida ay muxuu ahaa magaalada isaga joogaan uu waqtiga ku dhammaado waxaa ka fiican ardayga juhdiga bixinaya maalmo kooban waayo waqtiga eh, muraajacada la samaynayo maalmaha khamiista iyo jimcada inta badan run ahaantii anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii sanadkii hore sidaan oo kale loo soo dhaweeyey oo jaamacadda ahay sidaan oo kale usoo dhaweysay weliba usoo bandhigaysay fursad qaali ah xilligaasoo annaga aan u baahnayn cidna garab istaagta maadaayin- maadaama maadooyin iyo jahwareer nooga jireen annaga markaas Een, jaamacaddaana fursad horta waxaa leeyahay hal mar bay ku soo martaa mar walba fursad uma taagna maanta Een, markaan aniga xaqiiqatan ka hadlo imtixaanka anaga aan gelayno hadda funfoorka aan gelayno su'aalaha badana muraajacada lagu bixiyo waxay ahaayeen een, imtixaankana lagu keenxayn muraajacooyinka su'aalaha aan ku qaadanay su'aalo badan oo marka iskuulka aan joognay anaga oo aan baranaynay uu jahwareer nooga jiray wadaan u marna aan garan lacsanayna waxaa garab nagu siiyey macallimiin ka tirsan macallimiinta jaamacadda daaha xilligaas anaga wax jaarj anagumay baahnayn qarash nasiimaysan oranay laakiin waxay dhahaan kaale idinka fursaddan ka faa'iidaysta fursaddan idin soo bandhignay kaale ka faa'iidaysta Gudoomiyaha Jaamacadda Daaha Macallin Ibraahim oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda kulankani.
waxaa inoo daahfurmay eh, muraajacadii jaamacadda aad ka barateen soona socday muddadii shantii sano ugu dambeysay sanadkan wuxuu noqonayaa sanadkii shanaad oo jaamacadda ay hirgelisay muraajacadan oo ardayda soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan si lacag la'aan ah Eh, muraajacadan oo muddo saddex bilooda socon doonto insha allah waxaan rajaynaynaa inay dhammaan ardayda ka faa'iidaystaan dhammaan ardayda ha ka soo qayb galaan waxaa jiri doono jadwalka muraajacada inoo jiri doono Eh, macallimiin khubaro ah ayaa muraajacada casharada bixin doono Ugu dambeyn, waxaa munaasabadda soo xiray madaxa waxbarashada degmada Kismaayo Mudane Cali Khayre isaga oo ku dheeraaday ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay.
Ee, runtii waa hal-abuur aad iyo aad u wanaagsan oo jaamacadaha kale ay ay ka aysan ka jirin ee degmada Kismaayo ka jiro waana idinku mahadcelinayaa si gaar ah ee barnaamijkaas hadduu alla idmo een, ka wasaarad ahaan inta ogama hari doono jaamacadda maamulkeeda dib aan isku arki doonaa een, waana ka qayb qaadan doonaa awal waxaa jirtay xafladihii hore inaan intaan furno oo aan ka aan ka qayb noqono laakiin intuu systemka socday inta badan because waxaa noo bilaabanaya sawiradii iyo imtixaankii sixitaankiisii iyo diyaarintiisii baa noo bilaabanaysay waan ka mashquuli jirnay laakiin sanadkan insha allah wuu ka duunaan doonaa